bismillaahi raxmaani raxiim dood kulul oo dhex martay laba dhallinyaro oo ka kala socda somalilan iyo koonfur galbeed ee soomaaliya doodan oo ku saabsanayd soomaalida laga rareeyo waddanka somalilan kuwaas oo deganaa waqti dheer ilaa labaatan sano inta ugu badan kuwan oo loo qabtay muddo gaaban toddoba casho hadda waxaan kusoo dhaweynayaa cabdifataax oo ka socda waddanka somalilan kusoo dhawa cabdifataax bismillahi raxmaan raxiim waad mahadsantay wariye aada baad mahadsantay waxaan ma ka hadlaynaa maanta arrin yar oo maalmahanba dadka ku cusbay oo dhex maraysay ummadda soomaaliya meelmaha ay ku kulanto meelaha ay ku kulanto facebooka whatsapp meelahaas Em, waxaan maanta aan ka hadlaynaa arrintaas oo ah ummadda somaliland ee ka raraysa dadkan so- wadanka dadka soomaaliyeed ee koonfurta dega oo ka raraysa wadankeeda waxaan u arkaa anigu runtii aad iyo aad bay u- u- u- u fiican tahay wa- waayo waxaa la kala garan waayay dadkii muwaadinka ahaa ee somaliland iyo dad meelo kale oo ka kala ka- ka kala yimi maadaama ay dadkii isku farabateen oo ummad la iska soo galeen ummad somaliland waa wadan nabada waa loogiya waa la iskaga soo qaxay marka adugu waxaa yimi caqabo xunxun oo sida adugu qo- dad la qaranayo oo aan cid alaale cid qadanaysa la iibsanayo cid la qadanaya aanaysi jirin oo taasoo keentay dadkii oo ku badatay dadkii oo ku batay een, wadankii somaliland marka waxaan leenahay d- een, run run ahaantii dowladdu waxay gaadhay si fiican aada iyo aada u fiican tahay aan- in laga musaafuriyo wixii aan muwaadin ahayn dalka somaliland saasaan anigu fikradeyda kule u arkaa
okay waa si fiican haddana waxaan kusoo dhaweynayaa axmed Axmed. axmed oo ka socda koonfur galbeed
egeeda mahadsanta weriyaa badane marka een, haddii aan fikradii aan kuka hadalo arrintaasi een, horta geed manaha dadka de- ee, deegaan- deegaanada koonfur galbeed aan ku jeedo oo oli uu ku musaafiryahayo een, ee, deegaanada somaliland Een, runtii eed iyo eed aan ku humno nag waa een, dad labaatan sana ugu yaraan een, tomishan sana een, ilaa hadda dad oo manaha meelyada ka ganacsadaa oo dad ganacsiga leh dad deegaanka leh bilaantiyo iyo oglaadiyo meelo roogan intii leero manaha tolobus buudan qobdo oo kugu bahan leero waa oo eediyadan ku maado may weli een, dadka markii hore misal aaminsanayn een, hadda geeg manaha een, dhul manaha oo dad Sooma- af soomaali ka hadlaa mis manaha dad soomaali dhul degna geeg manaha laasiin ku naqeen mise een, lasin ereen ku baha ma islahayna dadka marka maadaama arrintaas dhidi aan eediyadan ku maado kuley noo dhalinyarada ee manaha siduu een, oo nisla jan qaadano leehtan manaha dadka dhanba nisla jan qaadayaan manahayna manaha nileero manaha ku bahaa deegaanada todob- eh, todob- todoba maalmood gudahooda ku bahaa leero arag eed iyo eedan hun mayna aaminsanaa macnaha geedka dadka koonfurta ku jeeda horta ma- deegaanuhu muuqooyo oo deegaano kale muuqooyan deegaanadii oo dhan macnaha deegaano oo eh, wanaagsan oo aan kaleen maadaama oo dhibaato iyo amni daro leeli amni ku jiro leeli ganacsadayba somalilan walaa dadkan seedaano oo ganacsadaamay waa amniga tan kalena een, haddii maanaa dad ethoobiyan ama dad oo orome ee wadanka lagu saari maxayna inaan jinsiyada soomaalida weliba oo maanaa dhimada soomaaliya ku garan intii wadan iyo diblankanaba may weli awel een, dowladii dowladihii hore ama dowladii oo een, tiisiyaad badan ka dambeysay een, bulshada soomaali soomaaliya la seeraay kan baydhow ku qooy iyo kan hargeysa ku qooy marka dadka ilaa hadda weli maanaa xiriirkaasa ku dhahoy meme eh een, sida maanaa anti lama dhaqmo sida sacuudi oo arabi oo kale oo daan taraylaasuu een, in sida kenya oo kale dadan taraylaasuu meel fadahay macnaha lamfiriyo dadka soomaali ahaan maadaama macnaha dalbalaalka markii hore haay ilamay leeray macnaha ee bahas cibaara daron macnaha markii hore dad walaal ee lahay lisla dhalida lahay ilaa weli hata walaalayda ay maadaama hata macnaha la shalgohay oo macnaha maamul ahaan la shalgohay iyo een, somaliland maaragti macnaha una dowli ama arti oo soomaalida kale koonfurta ku qoyn macnaha maamul badan ka dhawaaqeen marka may fele sembere qof walaalkee markaas oo amni hata amniga iyaga dhaantu oo adeeda macnaha nabadgelyoyinka kooda unug adgey wadan qurbirow macnaha walana dhawaayo wadanka qurba ee ee si ixtiraam iyo xushmad ka tolaa ninka dhawaayo ninkan ninka dhawaayana macnaha manhatana le wadanka ku bahana lama le laakiin qof soomaali eh oo usuuna ku qooy rasambur itaanse er dhatiyo le ku qooy haddii aad erto macnaha kamusaafriye wadanka korsaareetaasi macnaha waa iid iidan ku maaro Een, dad badan oo deegaanada somalilan ku jeedo macnaha ka nool koonfurta Een, taasna mayn argay macnaha aran laga fuudaaday oo wadaweeri axmed haddana waxaan weydiinaya su-aal ayaan cabdifataax weydiinayaa adooga raali aan kusoo noqonayaa Een, cabdifataax waxaan ku weydiin lahaa waxaa jirta bulsho badan ummad badan oo jirta ku nool wadanka koonfur galbeed oo maadaamaad idinku wadanka dadkii koonfur galbeed aad ka raraysaan wadankiina dowladiina aad ka dhex saaraysaan sidee u arki lahayd ummadda kale ee somalilandarka ama waqooyi kasoo jeeda ee ku nool ummad koonfur galbeed maxaad ka dhihi lahayd arrintaa maxaad soo diri lahayd ummadda aad u fiicantahay way jirtaa ummaddu waa ummad soomaaliyeed waa la isku dhex jiraa qaar baa koonfurta afrika degan oo ah somaliland oo ka ganacsada oo ganacsi weyn ka dhex jiro qaar baa iyaguna so- een, koonfurta oo degan somaliland oo ganacsi weyn way furan yahay run ahaantii hadda ku horeeya een, dadka ku een, degan somaliland ee ga- ganacsiga ku haysta een, ee, waxay ganacsi weyn bay ku haystaan intaasoo kuna sanay degna- degnaayeen bil baa loo qabtay oo lagu yiri sharci ku samaysta aad ku joogtaan wadanka dadkii sharcigaa ku samaysan waaya bishii anuma waxay ila tahay maadaama qofku uu ku haysto een, uu wadan meel weyn ku haysto inuu inuu sharci leeyahay aan anigu haystaa oo wadanka somaliland sharci ka haysto laas waxaa dhici karta qofku inaanu sharci lahayn kasoo qaad isagoo sharci lahayn Een, runtii way ku fududaatay ummadda somaliland inay u qabato wiil kooban ama uu qof xilli uu kaga bixi karo maaha waayo da- awlaad dad baa ka degan een, wadan weyn baa uga dhisan hadduu doono guryu ka dhistay wax wiig uu kaga bixi karaa mato taa waxaa umalaynaya way ku fududaatay somaliland haddaan usoo noqdo een, dadka degan iyaguna koonfurta afrika ee somaliland taas waxay noqonaysaa markaa dadka lagu kala dhex ridayaan colaad oo kuwana waxa weeye in lasoo raro dee bay noqonaysaa oo somaliland lagu soo celiyo kuwana lasii raro laakiinse hal midaa jirta anu lama odhan dadka koonfurta afrika khalayaa la raraya laakiinse waa maxay waa dadka ken degan ee ajanabiga degan oo dhan somaliland laakiinse kama- kamuuso- kamuusa dhawaajin madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland waxaa la rarayaa koonfurta afrika khali koonfurta een, Soomaaliya.
soomaaliya Okay.
Taas kamu dhawaajin Okay, Waa dad- su'aalka- waa dadka keliya ee de- ummadda ummadda degan oo dhan een, ee ajnabiga weeye somaliland dadka la raraya waa dadka wuxuu doona ha noqdo ethoobiyan ha noqdo soomaali ha noqdo wuxuu doona ha noqdo okay maadaama aad soo dejiseen in aad ka saartaan wadankiina dadka ajnabiga ah oo dadka ajnabiga ka saaraysa ay u badan yihiin soomaali kana socotaa wadamo badan oo adigu soomaaliya ah maxay camal kula tahay arrintani ma arrin sii soconaysa ma tahay mise way istaagaysaa maadaama arrintan aad bilowdeen hadda oo aad sheeg- een, dad aad saaraysaan iyo waxaa wadamada kale oo Soom- soomaaliya ma idinla tahay inay arrimadan camal ay bilaabi karaan oo dadka ajnabiga ayana ka saari karaan wadankooda wallaahi qof kasta kolley waa fikrad buu leeyahay qof kastana ilaahay wa- waa fikradu ku abuuray aniga waxay la tahay maadaama ay somaliland taa bilowday oo dadkii lasoo raa- raafayo ilama aha een, inay joogsan doonto waayo een, waa wax la tusay dadkii ko- dadkii kale waxaan umaleynaya dad in lasoo rarayo ummadda kalena waayo haddii arrintii la bilaabay wax istaagaya maaha somaliland baa u bilowday wax la- een, annagaa u bilowna waa dadkii waa lasoo celin laga soo raraya wixii ajnabiga ahaa baa la yidhi laakiinse ta keliya bilow een, ta keliya keentay waxa weeye arrintaa keliya ee dadkii la kala garan waayey wax allaale cidday ahaayeen layska soo gelayo wadankii xuduud aanu lahayn dadkii iska soo qulqulayaan dadkii la qalanayo qaar la iibsanayo waxaan ku idha intaas saasaasaa lagu fahmi waayo laakiin aniga waxay dhatahay Okay.
daddeed inaan istaagi doonin oo dadka kale ay macalsamaynayaan waxaa okay axmed haddii haatan waxaanu maraynaa gunti iyo gabagabadii barnaamijka maxaad idin kusoo gabagabayn lahaydeen barnaamijka
anortme gabagabaylahay ma ileeray waqti macnaha maileeray nambay bakoolka baahdi bohornaaraka beri leeray taasna mayn hadda kiiba afkay fahmaan ishe ayaan lahaa maybwa norta deegaanada geeka tuuna seeni mayba ilataan macnaha dad oo- dad soomaali ee deegaanadii hoseeni oo aan ka ganacsanaani taasna maybwa horta ma leeray deegaan dadow deegaanka hadumiye dadka kiiga noo oo macnaha koonfurta galbeed ha ku jeedona sidii oo dhanba deegaan dhow ma aaminsan mailahaan marka hore deegaankiin aaminsana deegaan dadow deegaankaa kiimaansiya Een, haddii oo manaa nin ku bahalisan eri sidii isin haku ku bahal lahayteen maadaama oo adag bas geedka isin haku baha korna baha tole inka baha korna oo manaa gabalka degantiino oo eh, eh, kalatiin guryaal kalatiin ganacsi kalatiin adag dadsi isin haku ku bataan laakiin maysan lahaa Een, tani ma- tan may tusaale siin ataa manaha deegaan dadow deegaankaa kilmaansiye deegaankaa dib inka noqoy oo kale yaa ata marka may lahaa manaha deegaanadin dibankanagada alaqaad oo manaha siyaasadda dhinaga ay sameeyey hata haddii geedka manaha maamulka koonfur galbeed in maamulka somaliland oo sameeyaan oo wada- eh, wada heliin oo sameeyaan oo taasoo manaha dadka oo deegaanadaas degan intii la daraqoobo oo la ogaado oo dad manaha se oo naxariis soomaalinimo hijar lana dhago waa aran eedayadan faydhow mayna lahaa manaha dadka oo deegaanadaas hijaro oo iyo dhammaan intii dib- eh, koonfur galbeed eh may lahaa manaha dalkiin horumarsada deegaankiin isinsin sugahay een, deegaankiin ka kalsoonaada buufayla ilaahay sirsii intaasaa lahaa wabilahi towfiiq waana ku dayay
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu